ridwan aada iyo aad baad u mahadsan tahay shirka waxaa lagaga hadlayaa waxyaalo annaga aada iyo aad noo khuseeya waxa weeyaan sidii nolosha loola dhisi lahaa dadka dibadaha jooga gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee weli ku kadeedan wadanada jaarka iyo wadanada kalaba sidii ay usoo noqon lahaayeen ee loogu fududayn lahaynay inay wadanka ugu soo noqdaan waa arrimaha anagu dee aanu qayb ka qaadano weeye dibudhiska iyo iyo magaranaysaa dhaqaala samaynta iyo wax kordhinta wax loo kordhinayo annaga shaqada iyadu normally maaha emergencyga iyo arrimahaas waxa ku shuqula u n ka laakiin sidii nolol loogu samayn lahaa dadkaas ama iskuula loogu samayn lahaa ama biyo loogu samayn lahaa ama beero iyo irrigation systems loogu samayn lahaa waxyaalahaasa annaga ayaana khuseeya oo aan shaqadeeda naqaanaa marka maantana taasu baanu baanu sheegnay waxaan ka qaban karayn waa gartay dabcan horay wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliyaad oo ahayd wadanka waxa ka jirana waa la socotaa iyo xaaladaha qaxootiga waxyaabaha gaarka ah ee horumarinta bangiga afrika uu doonayo inuu qayb ka qaato maxaa ka mid ah annagu horta waxaan yaboohnay soddon milyan oo dollar ayaa yaboohnay annagu soddonkaa milyan ee dollar waxa weeye lacag waxyaalo badan ku xidhan waxa weeye lacag la doonayo in dadku marka ay meesha soo degaan noloshooda wax lagaga qabanayo dadku markay meesha soo degaan qolooyinkan kale ee u n h c r ka iyo united nationska kale ayagoo inay dadkii soo fududeeyaan inay xaggaa kasoo kaxeeyaan halka keenaan annagu marka lana tuso meeshu sida ay tahay meesha ay dadkaasi degayaan ayay tahay waxay ku noolaan lahaayeen inaan inaan samayno haddii annagu mid kale kaga duwanahay adduunyada kale waxa weeye iyo gaar ahaan united nationska iyo agencyska kala duwan waxa weeye annagu dawladdan la shaqaynaynaa dawladda ayaa dalka xukunta dawladda ayaa dadka u hadasha normally marka inaanu anagu dawladda u nimaadno soddonkaa milyan halkii la gelin lahaaiyo sidii loo gelin lahaa iyo sidii loo suurto gelin lahaa inay dadka lacagtaasi wax u qabato ayaan ayaan ka shaqayn doonaa marka waxaan doonaynaa inaan dawlada inaan nimaadno dhowaan haddii ilaha yidhaahdo muqdisho usoo diro dad yaqaano arrimahaas anigu waa sheegay maanta soddonkaa milyan soddonkaa milyan waxay bilaabmayaan haddii ilaha yidhaahdo sanadka soo socda bilowgiisa laakiin waa lacag mashaariiceed weeyaan maha lacag meelo kale iyo magaranaysa capacity building waxaas u shaqana waa lacag mashruuc weeye mashruuca marka inay dawladda la qabanno aynta maanta waan sarrafayn wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda kale wasiirada kale ku shaqaanay laftooda ayaan isku iman doonaa meelaha la la qoondeeyey dadka loo qoondeeyey baan tegi doonaa dabeetana waa in dadkii waxay ku noolaan lahaayeen iyo wixii carruurtooda ku noolaan lahayd iyo wixii ay nolol nolol maalmeed kasoo saari lahaayeen in loo sameeya weeyaan taasaa anagu aanu aanu ku takhasusnaa taasa ayaan maantana u sheegay shirka arrinta ku saabsan shirka waxa ugu muhiimsanayd waxa weeyaan sidii loo kaalmayn lahaa qaxootiga soomaalida ee doonaya inay iskood dalkii dib ugu noqdaan waxaana jiray heshiis saddex geesooda oo dhex maray dowladda soomaaliya iyo kenya iyo u n h c r waxaan filayaa xilligaagii inuu heshiiska dhacay marka maxaad heshiiskaas nooga faahfaahin kartaa heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad iyo aad wax ku oolo ah waxaa wada saxeixday dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo united nationska qaybta qaabilsan qaxootiga ayaa saxeixday dad fara badan oo aada u fara badana way kasoo qayb galeen oo ay wadamada kale jaari ka mid yihiin waxa arrintaa gundhigeedu wuxuu yahay waxa weeyaan in united nationska qaanuunka u yaala qaxootiga lagu lagu la dhaqangeliyo la dhaqangeliyo marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida macnaheeduna yahay in dadku aan la qasbin in la soo celiyo in ay xaq u leeyihiin inay joogi karaan waddankaa oo ay sabmid garayn karaan ama ama dhiiban karaan degaansho weydiisan karaan qaxooti status iyo iyo inay ku noolaadaanba in marka qofku doonayo inuu iskiisa u tago wax lala qabto oo la dhaqaala dhaqaalo loo raadiyo in waddanka la soo dejiyo wadanka soomaaliya dib loo soo dejiyo dibudejintuna ay dhacdo iyada oo qofkii loogu wixii loogu talagalay ay diyaar yihiin oo aanu qofkii ama aanu noqonin qaxooti aanu wadankii noqonin dib intuu soo noqdo haddana qaxootiga kale ee badan ee jooga displace la yidhaahdo inaanu ku birin amaanu dibba u soo noqon marka waxyaalaha noocaasa ayay ku saabsanayd sidii un baana imikana lagu socdaa waxay noqonaysaa maanta aad iyo aad iyo aad hoosta looga xariiqay waxa weeyaan inaan dadka qaxootiga la qasbin ee marka iyagu damcaan inay soo guuraan markaasna waxay noqonaysaa markay dawladda soomaaliya iyo dadkeedu diyaar yihiin ee nolol meesha jirto kuu ammaanku fiican yahay dadka iyaga laftoodaaba iska soo iska soo guuraya marka waxaasu ku saabsanaa wuxuu ahaa infact qaanuun aada iyo aad heshiis aada iyo aada u qoto dheer buu ahay oo aada u wanaagsan